waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali dhowaan waxaad warbixin ka soo saarteen dagaalada kusoo noqnoqda magaalada gaalkacyo baryahan ka socday bal arrimaha laysku haysta haddaad in yar u dulmartid maadaama aad labada dhinacba la hadasheen dad badan oo shacabka magaalada kala degan baad la hadasheen bal waxyaalaha laysku haysto ubucda u ah dagaalkaas
reportiga aan soo saarnay waxay ku jirtaa websiteka iyaga heritage institute bada org isagoo af soomaaliya iyo isagoo af ingiriisa marka halkaasaa looga bogan karaa laakiin nuxurka wuxuu u nahaa annagu waxaan idhi dagaalkan hadda waa dagaal hadda dhul iyo guri meel laga dhisay oo maaragtay siirad xoolaad ah iyo jid iyo waa galmudug iyo puntland isku haystaan marka waa dagaal federaalku salka ku hayaa macnaha puntland dhul iyo gobol iyo bar baa tahay waa puntland ku wareerisay galmudug ku wareerisay galmudugna inay de sharciyadeeda xoogeystay rabtaa puntlandna waxay ku doodeysaa galmudug maadaama ay labadii gobol oo dastuurka ku qornaa waxse ka yihiin waxba u aawa yeeli maysa waana kusoo fidaysaa marka waxaan ko marka noo muuqday findinka ugu horeeya aan aragnay waxa weye arrintan waa arrin qabaa'il iyo waxaas ka yaro duwan waa ool qabiil baa laisku dagaalami jiray hadda waa arrin ku saabsan dhul ku saabsan iyo federaalna salka ku haysa marka waxaan idhi mas-uuliyadda ugu weyn oo dagaalkan in la joojiyaa wuxuu saaran yahay mas-uuliyiinta labada maamul goboleeda galmudug iyo iyo puntland waxaan kaloo noo soo baxday in caydiid iyo cabdullaahi yuusuf labadaba allah naxariisto waxay garteen oo labaatan iyo xoogaa sana nabad lagu soo mooday iyo xabad joojin in nimankan hadda meesha joogo oo aqoon-yahan iyo culimo iyo iyo bulsho rayada kasoo jeeda inay garan waayaan oo sagaashan kun oo qof qaxaan iyo waxaas inaan wax la aqbali kara aysa ahayn marka waxaan ku talinay in guddi labada dhinac ka socda hawshaan loo saaro oo ay fiiriyaan waxaan laysku haysto oo dhinaca walba laga fiiriyo niyad niyad niyad niyad xumo iyo kalsooni daraa jirta dacaayado badan oo laysku hayaa jirta kala shaki badan baa jiro amni daro galmudug dhinaceeda ay puntland ku eedeynayso puntlandna lagu eedeynayo inaysa galmudug ba rabin inay jirto oo ahlu sunno iyo ummado kale ay wax tartarayso oo macnaha galmudug kasoo horjeeda marka waxaan idhi wax alla waxaa laysku haya in la fiiriyo oo layska hubiyo waxaan idhi akhirkan waxay kusoo aruuraysaa saddex arrimood midkood in la sameeyo in gobolkan intii mastarad la qaato la kala jeexo iyo magaaladana la kala jeexo gobolkaana la kala jeexo loo qaybiyo o ha isku soo gudbinina in ay intay heshiiyaan maamul magaaladan maamul ay ku dhan yihiin ay u samaystaan ama midkood u deystaan ama farsamo ay ku heshiiyaan iyo in magaalada dhanbe federaalka haddii dowlad fiican oo dee laisku hadleyn karo kalsooni leh ay federaalla ay samaysanto in iyada la hoosgeeyo si magaaladan dadkooda ay nolol u helaan oo horumar uga fikeraan oo dhaqaalahooda isugu socdo oo keebla yurarkan iyo dagaalkan iyo qaxan iyo nabad la-aantan ay uga baxdo saddexdaas option baa lagu khasbanaan doonaa mid in la qaataan niri waxaan kaloo niri in dadka dagaalkan ama ogolaanaya inuu iska sii socdo ama hurinaya in lala xisaabtamo oo bulshada caalamka isha ay ku hayso oo u cagga juglayso oo oo si loogu khasbo inay caqligu shaqeeyo oo sagaashan kun oo qof in mar walba la qaxiyo oo boqolaal la dilo oo magaaladii ay warshada dhisan weydo oo horumar kala samaysan weydo oo sidii baarliin maaragtay dadkii ay u kala baxsan yahin anigu markaan markaan tagno haddaan dhinaca ka degno galmudug aan u soconno dhinaca puntland meel cirtoogsa la yidhaahdo oo no manislandi ah oo tuugo iyo ay ka buuxaan cid kasta ay ka buuxaan baabuur kugu dejinaa baabuur kalaa raba marka ku imaana suu kaaga qaado dhinac kale kugu gudbiyo intaasaa xabad lasaga kaa dhufan karaa oo waa dadkii waa sida xoole loo kala loo kala dabara marka magaalada waxaas ma ay aqbali karto magaalo siyaasadda soomaaliyana dadka kasoo jeeda ay hormuud ka ahaan jireen weeye marka wa waan waan waan waan waan ka qaylinay in habkaas iska dee primitiveka ama caqlixumada ay ku jirto labada kun iyo lix iyo toban labada kun iyo todobiyo toban inay gaaa ku jirto waan waxaan wax qaba qabta maahan waxaan kaloo ku talinay in dadka ama culimada ama ganacsatada ama bulshada rayidkaa oo deegaankaas kasoo jeeda mudug iyo gobolada u dhow laftigooda inay mas-uuliyad ka saaran tahay nabadda iyo kahortaga colaadaha iyo isku soo dunka dadka oo dadkan wada hebedka oo aan waxba danahoodii iyo mas-uuliyadahoodii iyo masaalixdoodii ka wada maaragtay ka wada jiifjiifa in laiska daayo oo nabadeynta magaalada dadkao dhan ay ay kuwa dariska la-ahoo dhaqan ka noqoto odayaasha dhaqanka ugaasiyada iyo gobolada ku dhowdhow ama ama culimada iyo akhyaarta kale ha noqoto inuu michael keaton inuu dadaal badbato inays arrin qabata ahayn taasna waa ka hadalay marka saasaan una aragnay meelaha cilada ku jirta agga xagga maaragtay colaada iyo khilaafka gaalkacyo waa gartay iyo meelaha laga soo laga abaari karo nabadda laga abaari karo waa gartay marka tan u dambaysa arrimahaas aad soo sheegtay oo dhan aad is leedahay xal bay u noqon kartaa colaada gaalkacyo ma usoo bandhigteen qaybaha ay khuseyso ma usoo bandhigteen labada maamul labada shacab ee meesha degan qaramada midoobey dowlad federaal oo hadda kolleyba lagu tiirsanaan karo ma ma jirtaa tiri laakiin qaybahaas ma usoo bandhigteen arrintan maxayse kaa dheheen waa soo waa soo dhignay qoraalka asagoo af soomaali ah baan dhignay idaacadahana waa ka sharaxnay iyadoo ingiriistana waa websitekana waa dhignay meelaha soomaalida noqda waxaan ilaa shan kun oo qof oo maaragtay xubin ka ah hay-adda ama maaragtay ka dalbada wixii qoraalo aan sameynana waa u gudbinay marka waa hubnaa markaas inuu yaalo waanu ku faraxsannahay maalin kadib ama laba inay labada madaxweyne ay xamar ku shireen oo heshiis maaragtay qodobadii aan ku talinay qaarkood ku jiraan gaar ahaan in ciidan isku dhafano booliskuna wadda ka shaqeeya ay sameeyaan inay sheegeen jidadka inay furayaan waxaas inay ku heshiiyeen saddex qodob ku heshiiyeen shir kalena qabteen bisha soo socota ay ku baaqeen waa ku faraxnay ma oran karno qoraalka iyagi waa asalka baa asal u ahaa laakiin inay iyagu garteen xataa maaragtay daiskood u garteen oo cid kala fahansiisay raalli baan ka nahay ujeedada ujeedada ugu weyn anagu aan sameynay waxay ahayd inaan arrinta miiska soo saarno oo aan aan ku khasabno dadka go-aan kale inaysan mas-uuliyaddooda ka dhuuman oo maaragtay haddii ku fashilmaanna lala xisaabtamahayo oo ama shaymin ha noqoto ama maaragtay laku dhaleeceynayo ama haddii dadkaas dhimanhayo la bixinayo la barakicinayo hadhow lagula xisaabtami karo ha noqoto ama in la dareensiiyaba inay mas-uuliyadda aan responsibility to protect maaragtay inay dadkan amnigooda iyo iyo iyo iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo noloshooda ay mas-uul ka yihiin marka waa ku faraxsannahay talaabooyinkaas ay qaadeen inay kasii siyaadeen waa rajeyna insha allah waa garta tan ugu dambeysa marka xalalkaas aad usoo bandhigteen oo qoraalka u sheegteen keebaad is leedahay wuu ugu sahlan yaho waa macquul in la qaato markaasi hadday noqoto in magaalada federaal laga dhigo dowlad federaal ku hayso in xariijin dhexda looga dhifto la kala qaybiyo in maaragta maamul dhexe oo labada gobolba u siman lasaba keebaad is leedahay waa ugu sahlan yaho waa macquul in dhowaanahan labada maamul ama dowlad federaal ay gaarto
annagu horta gaalkacyo oo magaalada keliya soomaali soomaaliya ku taal oo kala qaybsan oo khad khad cagaaran ku yaallo marka dadkaas markay shiraan oo qeybaha kala duwana bulshada labada dhinac ay sheekaystaan dhinac walba arrinta ka fiiriyaan inay talo macquulah oo masaalixdooda ku jirto ay gaari karaan baan aaminsannahay marka anagu ma aana hay-ad ahaan ma aana sii ma aana sii faahfaahin lakin shaksiyan anigu waxaan aaminsannahay soomaaliya in magaalo kasta horta shacabkeeda ay doortaan qofkii duqa magaalada ka noqon lahaa haddii gaalkacyo oo galmudug dhinaceeda doorasho ka dhacdo oo dadka reer gaalkacyo oo galmudug ay guddoomiye degma doortaan kuwa puntland ay guddoomiye degma doortaan nimankaas dagaalba ma galeenba way isfahmi lahaayeen sababto dad mas-uul oo akhyaar ah oo dadkaas ay kalsooni ka wata waxay u baahan yihiin ogbaba soo bixi lahaa magaalooyinka kale oo soomaaliya iyo muqdisho iyo garowe iyo meel kastoo kismaayo iyo baydhabana waa daruuri in la helo guddoomiyeyaal degmo oo dadku ay soo doorteen haddii muqdisho labadaas milyan oo ku nool ama milyan iyo shanta boqol oo ku nool hadday soo doortaan meeyarkooda ama qofka duqa magaalada ah qofkaas wuxuu noqon lahaa qof mas-uul ah oo dadkaas ay oo oo matala gaalkacyo marka waxay u baahanta horta ko intii niman ama cadaado jooga ama garowe jooga had maalin guddoomiye magacaabi lahaayeen ama dad yaroo kooban ay magacaabi lahaayeen shacabkaas in la weydiiyo an waxaas le in la weydiiyo in loo fududeeyo inay doortaan guddoomiyihii degmada duqiya magaalada qof la doortay hadduu yimaadana wuxuu ka shaqeynaya waxbarasho iyo caafimaad iyo qashin inuu xaaqo iyo inuu jidhiso waalidan kaloo had socota iyo waxaas ma waktigoda looma heleen marka aad baan u aaminsanahay shaksiyan anigu in dad la doortay in laga shaqeeyo dadkan inay u taliyaan haddii kale dad aan mas-uuliyad saarnayn weyn ama aan wadan maaragtay wakaalad buuxda ka wadan shacabka baa mas-uuliyad la saaraya kadibna wixii kusoo dhacay iska sameynayaan markaasaa hadhow maslaxaddii guud halkaas ku baaba'aysa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali